bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayh wasalam arinka aragtidaas waa laga hadlay waana ka hadalay warkeeduna wuxuu yahay meesha dagaalka nasiib darro dagaal ku dhacay weeye wax la maleysanahayay iyo wax la filayana maahan dadku waxaa laysidaa warkii soo yeeray oo maamul goboleedyada soomaaliyeed iyo dawladdaas imaanaadka dubay ka dhaca shirkii ka dhacay oo ummadda loo sheegay oo labada madaxweyne maamul goboleed ay goobjoog ka ahaayeen oo halkaas ay magaranaysaa maamuladii kale iyo dawladdii dalkeeda la joogay oo dubay imaanaadka goobjoogga ay ka ahayd oo ummadda loo sheegay oo la yidhi meeshaas nabad waarta oo dadka joogaahi uu ku nabad galo oo uu ku naaloodo oo colaadaas xun oo sokeeya ay ka dhex baxdo intaasa dadka la soo gaarsiiyey farxad iyo nashaad bay dadka la ahayd ma garanaysaa saakii dagaalkii soo cusboonaaday wax foolxumo ah oo sharaf darro ah oo aan ilaahayba haddaan laga waayin dad magac leh iyo dad sharaf leh ayan aan u aadanayn bay ahayn wax halkaa ka dhacay intii la ogaabaa dagaal ka socday ola meeshii ay joogta laga qaaday ma jirto dadka maalin la arka inta layska hor yimaado aqoloba meesheedii ku noqotaa intaasoo dhaawaca iyo taasoo dhimashaana meeshaa looga tagaa war wax waxgarta sidii maxaa arrintaan waxgarasho xumo miya ma yacniga garaar xuma ma shaydahan unbaa ummadii ka adkaaday arrintaas wax laga xumaado weeye waxaanan leenahay dagaalka hala joojiyaan leenahay meesha waa la wada deganaa jiray dagaalkii kacdoonka ah oo sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeya meeshaani maamuladii hore waxaa horreeyey cabdullaahi yuusuf waxaa ku xigay cadda muuse waxaa ku xigay faroole intaas wax ka dhacay oo dagaal ah ma aydan jirin markii madaxweynaha cabdiweligaas uu meeshii uu magaranaysaa xilkaa qabtay oo madaxweyne goboleedka xilkii ku wareega maamulka puntland ayaa dagaalkaana iska socdaa iska cusboonaaday kuwa ka horreeyana nabad baa lagu wada noolaa fakarka siyaasadda ha lagu kala duwnaado laakiin magaaladan kala kala dhax iyo barakac iyo balaayadan socotaa kama dhici jirin waxaan leedahay dagaalka hala joojiyo dagaalka hala joojiyo madaxda galmudug markii warkaas ay maqleen meelay joogaanba waa ka hambalyeeyeen nimankii yacniga labadii madaxweyne ay gacanta isku qaada isgacan qaaday intaasina goobjoog bay ka ahayd markii la yidhi waa lagu farxay galmudug waa looga farxay waddanka ay ku nooshahay gobollada iyo degmooyinka ay degan tahay galmudug waa looga farxay puntlandna waxaan leenahay arrintaas ha kala mid noqdeen dadka samaha jecel ha kala mid noqdeen dagaalkaas macna darrada ha la joojiyo sidaasaan leenahay dad baa wuxuu leeyahay dagaalkaas ummadda lagu laynhaya wax siyaasadeed weeye dad baa le siyaasad baa ka dambaysaa laleeyahay haddii siyaasadda ka dambaysa ninka dagaalkaas hurinayo ka dambeeya ma wuusan dalka magac ka rabin ma wuusan doorasho ka rabin ma wuusan madaxtinimo ka rabin ma ilaahii abuurtay baan yacniga aan camal weydiinayn ma qiyaamaan la su-aalahaynin ma ummadda waddanka joogta oo masaakiinta iyo shacabka iyo mashaa'ikda iyo deegaanka ummadda ku nool oo aan siyaasadda ku jirin oo aan dabkii qoryaha wadan ayaan ilaahayba haddaan laga waayin aan naf iyo badbaado rabin ma wayna kaar lahayn ma waan magaxumadaas la arkahaynin hadbana dagaalkii dhaca waxaa soomaalidu tidhaahdaa labadii dabeecdana nin baa deeqa la horeeya labadii dagaashana nin baa dooda la horeeya dagaalka ciddii soo qaada ayaa markastaba eedeedu ay saaran tahay ee kuwa kaleeto hadday difaac ay naftooda loogu yimaado inay isdifaacaan sharci muqadisa weeye waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo dagaalka hala joojiyo afhayeen waxay iska warsadeen dagaalka ha joojiyeen afhayeen maxaa maxaa- maxaa maxaa u gaara maxaa u gaara eh, maamulka puntland iyaana loogu talin sidaasaan leenahay anagu sidaasaan leenahay ilaahay horti ummadaas galmudug joogtaa arrintaas waxay na- nabad bay diyaar u tahay nabad baa diyaar loo yahay galmudug meelay joogtaba da- nabad baa diyaar ay u tahay laakiin dhinaca puntland dagaalka ha laga joojiyo dadka mas-uuliyaanta iyo ciidanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo duqooyda iyo waxgaradka halkaas ee galmudug intaasay raalli ka yihiin puntlandna sidoo kale aan leenaha dagaalka ha joojiye Maxaa- weynayna ma garan maxaa puntland u gaara galmudug iyo puntland baa dagaalamay eh, dagaalkooduna waa taagan yahay weliya eh, maxaa u gaara puntland oo eh, loogu arkaa inay colaada iyadu eh, soo qaadayso ay mas-uul ka tahay ama dan ugu jirto waxaa ku gaara waxaa ku gaara dagaalka hadda dhacay saaka yaa soo qaada weeye waxaa soo qaaday puntland xaggeedaa laga soo qaaday wabjoog baa la yahay lama rabo muran iyo hadaa laydan keelale wax dadka dhan ogyahay ilaahayna ogyahay dood in laga keena ma habboona dagaalka halkaas puntland baa soo qaaday maanta qolal kaleetana waa u jiridigtay waa iska caabisay hadda ninkii lasoo weeraraa markasta inuu difaaco xaq buu uleeyahay marka waxaana sabab u ah dagaalku ma dhici jirin maamul baana meesha ka jiri jiray ragga aan soo sheegay baa madax ka ahaan jiray maxaasta maxay dagaalkan hakan waayey oo maalin kasta dhacaya markii maamulkaas cabdiweli cali gaaslas oo hadaa la idankeeda leeyahay uu la magacaabay dagaalka puntland iyo ka joogsan waaya galmudug anigu sheeg meeluu ka yimid madaxda ka horey baa sheegayo cabdullahi yuusuf ka horreeyey dagaalka dagaalkama dhicina waa la ogyahay dood siyaasadeed baa u ka socotay oo lagu kala fakar duwan yahay laakiin dagaal saatana oo dhiigu ku daato oo lagu barakaco maalinta uu ka dhacay waa maalihiblamay dhihi karta wadankaa joogtay dhibaatadaana maxay tahay joogtadaa adigu saad u dhigi lahayd ka hadli kara
adigu saad u dhigi lahayd afhayeen ya adigu sidee u dhigi lahayd aragtidaada waxaan u dhigi lahaa dagaalka in la la daayo oo qoladaas anigu kuwaan du- galmudug xogaal baan ka ahay say markii warkaa la sheegay meelay joogaanba arrintaas banaanbaxa uga sameeyeen oo u soo dhaweeyeen oo ugu farxeen baan goobjoog anigu ka ahay xogaal baan u ahay laakiin haddee aniga dhuxul hoos ka nool oo aan oo aan la la la- la la debinhaynin adiga si loogu dhaqnaado sheeg si loogu dhaqnaado sheeg yaa dagaal malaysanaya maanta dagaal dee ku xisaabtamaysay yaa ku xisaabtamayay waxaa la rabay in ilaahayba haddaan laga waayo nabad waarta oo dadka maanta joogaa colaad dambe oo mudug ka dhacda oo gaalkacya ka dhacda aan ay u dambayso shirkii adaa la kulidabay lagaga shiray aan loo malaynayo warkii naga soo gaaray anigu xoogaal baana ma iska hadlahayo xogogaal baana wax dagaal ahoo la malaysanayo maba jiraba oo galmudug xaggeeda laga malaynayo ma jirta maba jirtaba dagaal la malaynayo nabad baa loo furto waxaa la yidhi dagaa- heshiiskii ka dhacay hadaa laydankeeda la- dubay ka dhacay oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamul goboleedyadu ay ma garanaysaa ay goorjoog ka ahayd oo tala ka bixisay oo la yidhi war dagaalka joojiya warnimo yahudaris baa tiina dagaalka joojiya oo laba cabdi isku gacan qaadeen oo ilaahayba haddaan laga waayin dawladda imaanaadku ay ay goobjoog ka ahayd yaa dagaal malaysanayay yaa malaysanayay ma aqlaynaan lahayn aninka miyaan dhulka jooga qoladayna saxaafadda miyaydaan maqlahaynin yaa dagaal u malaysanayaba dagaal ba maba malaysana galmudug dagaal ba laga malaysan man xaggeeda arrintu taa weeye ma garan